waxay ka dhacday meesha la yidhaahdo qobyaxaas iyo ceelji iyo meesha la bumashir saddexaas meel ay ka dhacday laba waxayna isu jiraan masaafo ilaa toban kilomitir waaya say wax u dhaceen sidaa idinku maqasheen warka waxay wax u dhaceen xiliyigan oo kale goor ay tahay oo maqribki ah bacdul cisha cisha waa maqrib dhexdooda ayaa waxaa ka dhacay meesha gantaalo inay diiradaha oo samada hawada sare galas ay gantaalo ku garaaceen waa gartay marka gantaaluhu ma diyaarad bay ka dhacayeen ma helicopter bay ka dhacayeen ma drown bay ka dhacayeen idinka maxaad idi maxaa idiin baxay waxay ka dhacayeen diyaaraday ka dhacayeen dadkii aalada ka dhowaa oo meesha joogayna waa meesoo gudbiyeen oo aan doonayn in magacooda la sheego oo masaafo aan laiyo toban shan kilomitr dadkii u jiray goorta wax ka dhacayeen maxay idiin sheegeen khasaaroo ka dhacay
waxaa waa dhimashada ilaa lixdan iyo sagaal ruux dhaawacana waa afartan iyo laba ruux ah marka iyay yihiin dadkan dhaawacmay iyo kuwa dhintay intaba waxay u badnaayeen oo dhibaatada ay soo gaartay dadkii oo ciidanka maleeshiyaadka ahay oo meesha lagu tababarayay oo ka tirsan ururka al-shabaab ha shacabku wax lama gaari
waa garta yaa idiin xaqiijiyey xogtan xogtaas dadkii meelahaas ka dhowaayey ayaa noo xaqiijiyey waa garta bal meeshan la duqeeyey caadiyan waxay tahay iyo al-shabaab se u degan yihiin iyo degaan ahaan se ugu tahay bal sawir iga sii meelaha la duqeeyey waa meelihii ay tababarka ku hayeen oo dugsiyada tababarka ugu furnaa waa meelaha la duqeeyey muddo inteen la-eg buu tababarku uga furnaa tababarku wuxuu u furnaa niman dhalinyaro ah oy soo ururiyeen ayaa ay ku tababarayeen iyo saldhigyo ciidamadooda waaye goobaha la duqeeyey marka ma xarumo tababar oo ay dhowaan fureen ba mise waa kuwo hore u jiray kuwo hore u jiray iyo kuwa kasugay meesha ka samey intaba waa ahayn waa gartay marka xaggee bay u wadeen dhalinyarada ama inay weerar ku qaadaan xarun ciidan ama xarun amisom mise inay goboladaas uun ka sameeyaan dagaaladan ku dhufoo ka dhaqaaqa ah maxaa idiin baxay waxa waaye dadkaas waa dadkay meesha ku tababarayeen ayna doonayeen inay kamid noqdaan xarakada al-shabaab qaarna waaba kamid ay ahaayeen qaarna dadkii tababarka u furaay qaar tababarka wuxuu u furaa saddex bilood qaar waxaa loo furaa laba bilood qaar waxaa jira xataa tababar hore u mara oo dib loogu soo celiyo iyo macalimiintood intaba waa ahayn wax saraakiil al-shabaab oo deegaankaas joogay markay duqayntu dhacayso ood ka war haysaan wax hadda saraakiilsha waaweyn wax aanna soo gaarin ma jiraan oon xaqiijin karno laakiin dhibaatada cidda gaartay waa un ayaga cid kale maaha dadweynaha way ka fogaayeen degaanadaas oo dhan dadweynahana cafi dartiisa ay ugu fogaadaan oo way u yihiin nimankaa lasoo doonanayo ma garata